wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya diirsidiya magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose baabuurka caafimaadka nooca gurmadka degdege oo lanka talagalay ilanka adeega bulshada gaar ahaan aad iyo dhilaanka baabuurka noosha uuseeya gurmadka degdega oo qalabaysan iyo weliba lanka talagalay aada foola ka adkaatiyo iyo roogda meelo dhadheera islamarkaana iyo andeeri korna xarumo caafimaadka waliban ayaa ku heli kortay dhammaan adeegyada caafimaadka aada iyo dhilaanka iskuduwaha wasaaradda caafimaadka degmada marka ismaaciil ibraahim danguuda ayaa sheegay in lanka adeegi doonaa baabuurkan shacabka magaalada marka bilaanta xilligayo ka jaran afoola maan intii kasoo shaqaysay in gaarigan ay helaan degmada marka gaar ahaan hadda waxaan joognaa isbitaalkii degmada marka waxaan rabaa isbitaal wax yaraan rabaa inaan brief gareeyo wuxuu yahay baabuurkan baabuurkan waxaa waaye waa complete maternity oo dhammaystiran waxaana loogu talagalay hard to reach area meelaha aan la gaarin inuu gaaro maamo kusoo badbaadiyo inay maamo kusoo umusho ayaa loogu talagalay saa daraaddeed wuxuu leeyahay delivery beedkii sariirtii oo lagu mari lahaa maamada beedkii maamada la geyn lahaa beebi kitkii oxygentii haddii inkeys cunuga oo u baahdo la siin lahaa iyo wax walba oo u baahan yahay cunugaasi in la seefgareeyo gudoomiyaha magaalada marka cusmaana muuse maxamed ayaa umahadnagiya wasaaradda caafimaadka iyo cid walba oo ku qeyb qaadatay inay isbitaalkun hadeersiiyaan baabuurkun ama ambalaska maadaama baahi badan oo caafimaad magaalada ka jirto oo go-doon iska tahay gaarigan waxaan rabnaa inuu meel iska yaalo malookiin waxaan rabnaa dhaqaatiirta iyo agaasimaha iyo iyo iskuduwaha waxaan rabnaa in gaarigaas maxaalahasu u shaqey lahaa in qof lagu badbaadiyaa loo keene in meel iska yaalo maloo keene waxaan rabnaa qof in lagu badbaadiyaa rabnaa in haddii haween lasoo waca lelee in loo sameeyo lambar lelee in loo sameeyo qof soo wici karo qof umala meelahaas joogto si emergency ugu tegi karo laakiin markuu waadi mar labaad mar saxaad waxaa lee wasaaradda caafimaadka aad ay u mahadsan tihiin istaalkaa intaa makaafinayso in baabuur loo keenay iyo ambalahaas iyo makaafinayso haddii shaqaalihii istaalka joogay oo lacag qaadanayn dhaqaatiirtii lacag qaadanayn istaalkii boqolkii konton dadkii lacag laga qaadaayo in badan oo ku celcelinaa waxaa rabnaa wasaaradda caafimaadka xitaa soddon qof oo meeshaan istaalkaa soddon qof waa karin garay kartaa in soddon qof xitaa shaqaale in loo helo qofkii subaxdii waa saartay figaraa saartay kow toos wax ka baxeen inuu kaa dhuunta baa keeni waxaa rabnaa in qofkan maxaa lahayay in xuquuq uu yeeshaan rabnaa in xuquuq yeeshaan rabnaa idinkaana ka shaqey karo annaga awaamir waa idin siina inaan ka shaqaysiinaan rabnaa wasaaraddana waxaan rabnaa wasaaraddana waxaan rabnaa in sidaan dadka ay u dhaantaan rabnaa istaal badan oo aa jiro maxaa lahay koonfur galbeed oo dhaqaatiir haystaan agab caafimaad haystaan wax walba haystaan u dhamaystir yihiin istaalkan agab dadkii deegaanka u kasta alxamdulilah in badan oo baahi badan jirto waa la xaliyey laakiin waxaan rabnaa intaas inka badanaan rabnaa in dadkan lagu saacido shaqaalaha lacag ay helaan qalab caafimaad ay helaan dhaqaalihii ay ku joogi lahayn inay helaan taasna wasiirka waa soo jeedinayna wasiirka in badan waa laga ballan qaaday haddana waxaa leenahay wasiir waa deegaane waa ognahay reebarka soo fiiray bilaanta ku noola magaalada markee xarunta gobolka shabeellada hoose iyo deegaanada hoos kooyayanga ayaa xiliga foola dhibaato weyn iyo anqabanga ambalasta gurmadka lanka sameeyawa tanya waliba ayay daboolo doontee baahi badan iyo wajahayanga bilaanta xiliga foola